hadda waxaa noo sheega madaxweyneu imaanayo madaxweynu ku soo dhowow waa kuwaan reexayo suleman halkaa fadhiya odayaashii iyo waxgaradkoodii fadhigood cadu ahaa waxaannu kuu sheegaynaa inaanna hore uga qayb gelin dib u heshiisiin haddana aan uga qaybgelin doorashada aynu ka qabgelin dhisimta galmudug aanu uga qabgelayn ayadoo nana ka dawayn wixii adiga madaxweynaha ee aadna siisay waana wulahayn cid nagu matasha uu aanu keenana ma jirto waxaana intaa ku caddaynaynaa halkan waxa fadhiyaa waxaa sudaankii reexayo sulaan weeye madaxweynahaanu leenna madaxweynaha hadalkaas madaxweynaha weye madaxweyne shacabkaadi baanna wax dhibaatada naga tirsana ma jirto ballanna waa noo qaaday iyo qoraalnan siiday ful ayadii
waxaan rabnaa in madaxweynaha aan u sheegno oo uu maqlo oo jawaabta ku aadan uu ka soo saaro waxaan rabnaa madaxweyne meeshan waxaa fadhiya odayaashii dhaqanka reer xaaji salamaan qaybta cadaado oo suldaan cali suldaan axmed nuur uu hogaaminaayo waxaan rabnaa xaruntii baarlamaanka ee ayraboorka cadaadood asagoo reer xaaji saleebaan suldaanku horkacaya aad ku siisay xaruntii baarlamaankan kaaga fadhinaa cadaadaan kaa sugaynaa soo dhowayntaadaan isu diyaargaraynaynaa waxaan rabnaa saleebaan waxay kaa sugayaan iyo reer cadaado xaruntii baarlamaanka sida aan shareecada ku naqaano ama maadiga ama diiniga midda rabtaba haatee ninka mas-uulkaa oo sharadu ka goodo khaasatan madaxweynaha wixii uu ku hadlo oo aqowl ahaan ugu hadlaahna waa dikareeto wixii uu qoraana waa dikareeto madaxweyne ra-iisul wasaare ra-iisul baarlamaan inkasta dhammaan idaarada ku jirta dowladda ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa dhammaantood ka wada hadlaynaa anigu waxaan dareemahayaa ka saleebaana haddaan gar darannahay oo nala qaban karaa madaxweyne annaga waxaan ku leenahay oo xaqiiqada dhabtaa way tahay annagu hadalkaaga waxaa weeye dhaga shubnoguma gelin meel cidlaa nagama marin aarya nama marin life si life oo la yaqaanaad noola hadashay ayadaana ku qancannay waa annagu dowladnimaanna ka soo horjeedin midnimada ummadaanna ka soo horjeedin dhismaha galmudugaanna ka soo horjeedin midna kama soo horjeedno waxaan rabnaa weliba inaan hormood u noqonaan rabnaa weliba waxaan rabnaa mataqaana inaan nafteenna iyo maalkeenna saan shalay ugu bixin aan ku bixinaan rabnaa lakiin waxay dadku waa kala gar qaataan galmudug waxbay qaybsanaysaa qabaa'illa koob iyo toban qabiil anagu qabiilkanna waxbaan wada qaybsanayna waxaan wada qaybsanaynan waxa weeye waxa aan xaq u leenahayna waa naqaan waxaanan xaq u lahaynna waa naqaanaa aad iyo aadaan madaxweyneha codsanaynaa walaalaha soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa intaasaan qabnaa haddii aan ku gardarannahay soomaaliya ayadaana qaban doonta cid walba meeshaan soomaaliya waa u dhantay shantii beeloodaa galmudug u dhan oo wax loo qaybsaday cid walbaana qaban kartaa soaad garata ma annagu qabiil ma nebcin reer hebel ma nebcin